bal waxaad warbixin naga siisaa adigoo mahadsan dabaaldega munaasabadda kowda luulyo iyo sida ay ugu dhacday magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto waxyaabaha aada is leedahay way ka bedelan tahay sanadkan maama horta ummadda soomaaliyeed dhamaan waxaan leenahay habalyo maalin qiimale oo maaragtay qalbiyadeena ku weeweeya kow luulyo waa maalin farxadeed waxaan leenahay habalyo ilaahay subxaana watacaala dadkiisa barwaaqay maama waxa haddii taariikhda soomaaliyeed aan dib ugu laabano kow luulyo waxay ahayd maalintii ay isu yimaadeen gobolladii waqooyi oo ka qaatay isticmaalka ingiriiska xorriyadda iyo gobolladii koonfureed oo ka qaatay isticmaalkii talyaaniga xorriyadda oo midowgii labadaas gobol bay ahayd maalinta la yidhaahdo cowdin laakiin maama waxaa jira lix iyo labaatanka jugun oo ah maalintii ay qaateen xorriyadda gobolada waqooyi oo ay ka qaateen isticmaalka ingiriiska ayaa waxaad moodaa inay meesha ka baqan tahay in lagu dasto waa gartay laga saaray taariikhdii dhammaanteed maama lix iyo labaatanka joon waxaa dhiigooda iyo naftooda iyo maalkooda u huray dadka degan gobolada waqooyi qaatay gumaystigii ingiriiska xorriyadda waxaadna moodaa maamo in laga taariikhda laga saarayo oo aanay jirinba in lagu soo hadal qaado dadkii usoo hagdamay oo aan anagu leenahay ilaahay subxaana watacaala janno fardowsaha ku abaalmariyo waxay ahayd dad dadkooda usoo dhintay laakiin maama waxaad moodaa in kowdii luuliyo iyo lix iyo labaatankii juun labadiiba lagu dhasaayo ururka swl oo runtii ahaa urur mutadawiciina dhalinyaro ah dalkooda u huray iyaguna dhiigooda la dagaalamay isticmaalkii talyaaniga oo runtii qulubta soomaaliyeed ku weyn maama waxaad moodaa lix iyo labaatankii juun iyo kowdii luuliyo labadiiba swl in keliya lagu soo qaado dadkii ku halgamay dalkan swl way halgameen koonfurta soomaaliya ka halgameen maama gobolada waqooyi may doogeen swl laakiin wax swl waxaadna moodaa taariikhdaas oo dhan in layska laga saarayo meesha taariikhda laga saarayaa tiri yaa ka saaraya ti- taariikhdan adi aad sheegayso maama hadda waxaan arkayaa khudbadaha ka dhaca aniga waxaan joogaa magaalada muqdisho khudbadaha ka dhacaya magaalada muqdisho ee ka khudbadaha ka dhacaya magaalada muqdisho iyo khudbadaha isjeedinaya siyaasiyadu dhammaantood waxay moodaa inay isku hal meer ay ka wada socoto ama ay tahay waxa ay dhammaantood soo wada qorteen oo isla wada ogyihiin Waa gartay.
siyaasi ka soo jeeda koonfurta soomaaliya qaadaay xornimadii gobolada waqooyi iyo dadkii u soo halgamay maama waxaan la yaabanay taaqu xornimadii dhammayd calankii dhammayd ee la keenay walaalnimadii la doonayay in meesha laga saaro halgankii gobolada waqooyi ay usoo mareen isticmaalkii ingiriiska xornimada kaga qateen maxaa loo diidmiyey oo loo wax la yaab ay nagu noqotay in la qartay taariikhdii gobolada waqooyi marka adiga ma waxaad leedahay somalilan waa laga tagay taariikhdeeda oo inta badan koonfurta ayaa laga hadlaa maama aniga wuxuu ku sheegay ururka s w l waa urur qulubta ummadda soomaaliyeed oo dhan ku qoran madaxa iyagay saaran yihiin annaga s w l sharaf iyo karaamaan u haynaa waxaan abaal uga baryaynaa jina fardowsaynu ku abaal barya maama waxaan keliya ee aan rabaa in ummadda soomaaliyeed ee jilalka soo kacaya aan la jaahwareerin taariikh maxaa laga khaldin lix iyo labaatanka juun halgankeedii calankeedii iyo soo maxaykay xornimo qaadashadeedii waxaa ku sugan oo iskale gobolada maxaa diidaya in lagu xuso goboladii waqooyi dadkii u soo halgamay swl way halgantay waa ognay laakiin maama gobolada waqooyi swl kamay halgamin Ee, laakiin rag kale oo gobolada waqooyi kasoo jeeda swlka ah waa gartay marka maama taasaa waxa la yaab leh nagu noqotay taariikhda la qariyo waxa la yaab leh maamo dee xataa neefala laysu diiday dhibaatadii lasoo maray xataa laysu kuri waayaa wax dhibaato keentay oo lagu noqotay waxa jiira adiga waxaad ka tirsan tahay eh, xukuumaddan eh, hadda jirta marka eh, horay miyay u dhacday mase eh, hadda ayay eh, bilaabatay arrintan aad ka hadlayso
maama anigoo muddo badan ayaa waxaan joogaa koonfurta soomaaliya runtii waan maqlayaa in badan ha u badnaato afartii sane ee ugu dambeeyey waxaan maqlayaa in s w l keliya la xuslayo s w l keliya taariikhda lagu sheegayo ummadda soomaaliyeedna la jahwareerinayo jiilalka soo koraya ee oqoon lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuli sababihii ay ku timi maama haddii aan dib ugu noqdo eh, koonfurta soomaaliyeed dad qiimo badan oo qiray ee waqooyi eh, iyo mujaahidiintiisi ayaa jira waxaa jira maama kuwa ku qoray allaha unaxariista cabdilaahi oo ay ku qoran tahay dhammaan waqooyi waa dadkii kasoo halgamay iyo wixii ay kasoo qabteen laakiin maama waxay moodaa in dhulka meelaha maxay ahayta ummaddu isugu timaadeen bulshadu ay isugu timaado marka lagala hadlayo in dhammaanba la qariyo taariikhda gobolada annagu xukuumadaan ka tirsannahay laakiin ummad iska dhan oo maxay ahayd toy la raadinayo weliba in la wada hadlo oo khaladaad horo sharciye laga wada hadlo ayaa waxaa ka weyn annaga inaan mas-uuliyinta aan ka tirsannahay dowladaan ka tirsannahay aan kala hadalno waxaa ka weyn ummadaa dhan in maxay ahayd la ignoo gareeyo oo totally taariikhdameesa laga saaro taasaa ka weyn maama annaga wax qiimaa ma samaynayso ka mid noqoshada aan ka mid mid nahay maxay ahayd odayaasha dowladda wa waayo ugu dambayntii eh, dad badan aan ku dhegaysanaya marka eh, maxaa tale ah oo aad soo jeedinaysaa maama waxaan soo jeedinayaa een, shacabka soomaaliyeed een, maxay tahay wanaagga jecel een, dadka soomaaliyeed ee walaaltinimada iyo soomaalinimada jecel inaan la jaahwareerin cidal ciddii ka qayb qaadan kartaana ay ka qayb qaadato sidii dadka soomaaliyeed loogu sheegi lahaa munaasibadaha maalmaha sharciyadu mid waliba sababtii ay ku timi iyo ciddii lahayd sharafteeda iyo wanaageedana lagu dhiso oo jisi jiirasheenu u dhaxlaan taariikhda dalkeena saasaan soo jeedinaa